wejigii lamaad ee doorashada minka hoose baarlamaanka federaalka soomaaligeeka lakodooradi lama xildhibaan u kutirsan beelojirong waa ina ka tartamay lamadu korsi ee beeluun shanmusharac oshare maalin cali aadan adow maxamed aanoy isxaaq axmed xaaji maxamuud iyo cabdiqaadir xuseen xasan waa ina korsiga koowaad ka tartamay maalin cali aadan adow waa in la tartamaayo maxamed aanoy isxaaqa waa ina isku guulaysada afartii li-oda waa ina dhaldamay afarood waa ina saas tartanka usuku guulaysaday maalin cali aadan adow dhinaga kale weliba kursiga lamaad ee doorashada beelojirong un tartamay saddemushara oshale axmed xaaji maxamuud iyo cabdiqaadir xuseen xasan iyo ugaas isxaaqa waa ina guulo raaday axmed xaaji maxamuud ushali sodo ishan oda meele cabdiqaadir usiine ushali tuma ilama oda ugaas isxaaq usiin weliba ushalay afar oda guddiga doorashooyinka weliba ka dhawaaqana lamada korsi ee beelojirong ayay ku guulaysteen lamada xildhibaan oshale maalin cali aadan oo ushali afartii li-oda axmed xaaji maxamuud owsiin ushali soddon iyo shan oda wayna saas ku gudubay tartanka wejiga lamaad ee doorashada beelojirong axmed xaaji maxamuud waa in natiijada doorashada ka dhawaaqay guddiga doorashooyin koonfur galbeed soomaaliya
qofkii ku guulaysay meyle kontan iyo kow qofaa meyle koyti waana odsho biyeen walxumaadana ma leh saas daraaddii meeluun way ku tartamaayaana beelijaroon qaybtiya labaad sadde qofood sadde qofood oo tartamaasa axmed xaaji maxamed taaw cabdiqaadir xuseen xasan ugaas isaaq cali wayba sin sheegaanne odogshindhii ugaas isaaq cali way helay afar cod cabduqaadir xuseen xasan way helay lama iyo toban cod axmed xaaji maxamed taaw way helay soddon iyo shan cod soddon iyo shan cod saas daraaddii ergada way dooradeenna intii xildhibaan federaan innagada lankala eraaw axmed xaaji maxamed taaw axmed xaaji maxamuud weliba usuu ku hadlay kursiga xildhibaanka lamaad ee beelojirong waa kuu soo ku hadlow dareenjey eedi eedaan ka faraxsanna doorashadan oo si xornimo dimuqraadiyaddan dhiidi eedaan ka faraxsanna inta idoorata iyo inta indooraneeb dhammaantayo may dhammaantayo dadkootolka ee inaan si waajiba aan ku wada shaqeeyo ilaahaya mahadle waa tartan furan oo si xornimo iyo dadnimee langaliyo eedi eedaan mahadsanyiin wiryaalka iyo shaqaalaha iyo amniga dadka sugaaya iyo shaqaalaha fiid iyo siid yoona eedaa shaqa xoogle iyo dareen xoogle muujiyan eedi eedaan ka faraxsana waana mar kale dareenka iyo si kale iyo ku hadla insha Allah waana eedaan ka faraxsana intii idorati intii indornayna may daacado inaan si waajib aan ka shaqeeyo si daacad aan ka shaqeeyo ilaahay idin sheego insha Allah